waa mahadsan tahay nuur marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo howlwadeenadii iyo shaqaadii iyo volunteerkii ahaa xisbiga wadajir oo lasoo weeraray xaruntooda ay ku dhintay ilaa lix qof oo howlwadaan xisbiga u ah waxaa laku dhintay waxaan rabaa inaan ihaahdo naxariistii janna allah siiyo gacanta xaqdaran ayaa dishay waxaan sidoo kale ilaahay uga baryayaa inuu dhaawaca soo dugsiiyo uu ka mid yahay hogaamiyihii xisbiga cabdiraxmaan shukuur oo runtii madax dhaawac kasoo gaaray haddii aan ka warramo siday wax u dhaceen xalay abaarihii labiiyo tobankii saqda dhexe ayaa xarunta xisbigeena oo runtii ahayd xarun xisbi oo meel siyaasadeed oo isugu jirtay hooy iyo xafiis isugu jirtay ayaa hay-adda nabadfudud waxay kusoo weerartay ilaa labaatan tiknika ah waxay xabad ku waday ku afkaysay xabado waaweyn oo r b g-yo iyo isugu jira jabshayaal xarunta ay ku afkeeyeen muddo labaatan daqiiqa aana ka yareyn markaas kadib ayay gudaha galeen waxay dileen shaqaalihii xafiiska oo ilaa afar qof oo waardiyaal ahaa iyo laba qof oo gacanyareyaal ahaa ayay meesha ku dileen marka sidaas ayay wax u dhaceen dhibaatadaasna waa na soo gaartay waa gartay marka kamaal dowladdu qoraal ayay ka soo saartay waa ay ka hadashay waxaana ay ku tilmaamtay in guriga ay ka socdeen falal ka dhan ah dowladnimada iyo amniga iyo maaragtay marka maxaa ka socda guriga gurigan dee wax ammaan ba horta laguma qabto gurigan waa xisbi siyaasadeed waa xafiis xisbi siyaasadeed xafiis xisbi siyaasadeed shaqada laga qabto waxa weeyaan waa hawlo aan ku qabsano oo xisbigeena activitiskiisa ayaa lagu qabtaa activitiska xisbiga waxay ka kooban yihiin arrimo oo ah in lala kulmo dhalinyarada in lala kulmo howlwadeenada in lala kulmo odayaasha in lala kulmo mujtamaca qeydisa kala duwan waxaa kaloo runtii aan ku qabanaa meesha waxaan samaynaa dood cilmiyeeyo waxaan samaynaa waxaan soo saarnaa barnaamijyo siyaasadeed waxaan soo saarnaa aragtiyaal kala duwan oo ku saabsan siyaasadda dalka waxaan runtii muddo ahayn dad ka aragti duwan xukuumadda hadda jirta taasna dastuurka soomaaliya ayaa noo baneeyey wax annaga oo dastuurka maxaa la yidhaahdaa uu diidan yahay soomaaliyada meeshaas laguma hayn marnaba wax xaalad ammaan qof ammaan iyo qof maxaa la yidhahdaa oo amniyada mawda ugu jirinba war ka soo baxay wasaaradda amniga maanta waxaa lagu sheegay in ay maaragtay ciidamadu haysteen amar soo qabasho islamarkaana ciidamadii joogay guriga ay rasaastu iyagu bilaabeen marka xisbigu arrintaas ma xaqiijin karaa muxuu kaga jawaabayaa inta aan ogahay amar soo qabasho laba nin oo siviiliyaana oo hay-adda damogaalista ka tirsan c i d da ayaa ku filan inay u keento qofka eedeysanaha ah run ahaantii annaga waxaana soo weerartay labaatan tiknika ah waxay xabaddu socotay labaatan daqiiqo waxaa markii koowaad ninka ay rabeen oo ahaa saxaafeedka ku sheegeen eedeysan oo ahaa iyo markii koowaad oo ciidanka kulmeen waxay kulmeen asagoo dhaawac ah saudhiig ka da-ayay kulmeen saudhiig ka da-aya ayay qafaasheen haddana runtii ayagu u qasaalinaha si sharci daraan ugu qasaalin yahay soo lasoo weeraray aniga subaxii ka horreysaan la hadlay cabdiraxmaan shulkeeti misaan la hadalnay wuxuu igu yiri waxaan ku yidhi haddii xeraadyaha ilaadgareeyo ama ku dacwo kugu soo eeday maxaa samaynaysaa wuxuu marka wuxuu igu yiri aniga waa tegayaa waana sharcigan wixii oo oo ah sida lagu yaqaana ma aha nin gabada aragtidiisa nin la gabada aragtidiisa nin baraar u sheegta oo la yaqaano oo meelna aan u socon dalkaana meel aan uga socon ka shaqeeya jooga dalkiisi kasoo yani dalkiisii u yahay inaan cararayn marnaba meelna u cararin oo siyaasi la yaqaano ah marka dee dowladdeeda ila quman inaad weydiisaan nin intaas oo la yaqaano oo aan lagu yaqaanin uu hubiy hub uu samaystay maleeshiyaad uusan noqon warrorisuguliisa noqon gurigiisa uusan hub olin in dee dowladdu ay ay labaatan kiinika kusoo weerarto runtii waa dareemi kartaa waaya ugu dambeyntii hadda ma ka warqabtaa xaaladda cabdiraxmaan waxaa sheegtay inuu dhaawacan yahay marka halka lagu hayo iyo xaaladiisa caafimaad maxaa kala socota cabdiraxmaan waa uu dhaawacmay markaana noogu wardambeysay annaga ma aanan maqlin warkiisa iyo wacaalkiisa kadib waxaa naloo sheegay inuu joogo habar khadiija meesha la yidhaahdo oon aan ahayn xabsi dad siviiliana lagu xiro oo meel ay tahay ciidan oo meel askar ay tahay xabsi c i d na uusan ahayn meel damibaarisna aysan ahayn dee wuxuna wax siyaasad inay yihiina meeshaas ka muuqata anagana horena aan u ogeyn haddana noo muuqata waa arrin siyaasadeed waa dowlad u adkaysan weysay aragti kala duwanaanshaha iyo soomaaliya sida ay muuqato annaga ka xisbi ahaan maantay waa naqaanaa raggii soo amray waa naqaanaa dadkii sameeyey howlwadeenada shaqada soo soo diri waa naqaanaa waa naqaanaa dadkii shaqaalaheena dilay oo qof qof u dilay waa naqaanaa waxaana diyaar u nahay inaan sharciga la tiigsano dadkaas waxay isugu jiraan madax madaxay isugu jiraan iyo waxay isugu jiraan iyo dad gacanyarayaal iyo dadka waaweynaa dowladday ku jiraan waa madax dowladda dadkii dadkii oo arrintaas maxaa la yidhahda ka qayb qaatana waxa waaye waa waa sharcigaan la tiigsanayna marna ka dabaharayno